alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali allahuma wslm la nabiyina mxamedi wla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu llahu tabaaraka wtacala wain janaxuu lislmi fajnax laha wtwakl clى allah inahu huwa samiic lcaliim suurat lanfaal ayaan ku soox jirnay aayadda lixdan iyo koowaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa waxaan ku dhex jirnay qaybihii ku saabsanaa axkaamta iyo nidaamka dagaalka waxaa inoo dambaysay iyadoo layna faray oo allayna faray subxana wa tacaala diyaar garooba waxaad kari kartaan diyaarsada oo awood ah ama fardaha xirashadooda ah taasoo aad ku cabsigelinaysaan cadowgiina iyo cadowga ilaah iyo kuwo kaleoo idinku aydaan ogeyn intaba aad ku cabsiinaysaan diyaargarowgaasi marka waa muhim sida rasuulkeena ka sugan sal lla alay wasalam jihaadku waa dirwatu salaami lislaam islaamka baarka ugu sarreeya wey meesha ugu sarraysa markaad goohays gaadhaysana waxaad u baahan tahay inaad horbarto aasaaskii soo dhisto guri aadan aasaaskiisa taagin saanqaafkiisa ma gaadhi kartid saas daraaddeed waxay u baahan tahay in tarbiyo fara badan iyo diyaarin fara badan iyo diyaar garow inay ka hormarto ayay u baahan tahay waa middaa ilahay ina farayo subxana wa tacala meesha tii baa lasii wadaa marka meesha yani aayadda aan soo marnay turhibuuna bihi caduw allah yani waxaa laga wadaa islaamku ciddii mudan in la argagixiyo wuu argagixin ciddii aan mudnayn argagixinna maaha in la argagixiyo yani meesha uu islaamku ka istaagay nabadgelyada iyo waxyeelideeda waataan soo marnay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf dadka fasaadka ka shaqaynaya oo nabadgelyada waxyeelaya oo dadka cabsi gelinaya ciqaabta adag bay sharcadu ka dejisa dadka aan mudnayn in la argagixiyo laakiin cadowgaaga cadownimadu idinka dhacayso oo dagaalka kugu haya kaasi inaad argagixiso waa masaladan aayaddani ka hadlayso waa laazim laanna isagiiba kuma dhaxayo waa ku argagixinaya islaamku marka waa diin nabadgeliye cidda ay ishayaanay isdhagaalsan yihiinna wuxuu ku yahay argagixisuu ku yahay saas daraaddeed diinta islaamku diin argagixisa ma aha calaa itlaaqihaa sax maa diinta islaamku ninkii la colooba iyo bulshada islaamka ninkii la colooba oo dagaal ku haya waa in argagixiso oo nabadgelyada loo diido ruuxii aan dagaal ku haynin iyo bulshadaan dagaal ku hayninna ma mudna in la argagixiyo waa in nabadda sidii loo dejin lahaa laga shaqeey asalka islaamku saas marka saa in loo kala loo kala qaado baa laazima wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah wain janaxuu hadday iishaan nimankii kula dagaalamaya nebi maxamed hadday iishaan lisalmi nabadgelyo hadday u iishaan fajnax iilo lahaa nabadgelyadii u iilo watawakal tala saaro cala allahi alla dushiisana tala saaro maxaa yeele inahu alle huwa isagu asamiicu midka maqalka badan alcaliimu oo cilmiga badan nimankii dagaalku idinka dhexeeyey hadday doortaan nabadgeliyo heshiis ilxabadda la joojiyo oo bal intii muddo aan la wada noolaado nabadgelyadaa yeel baa laleeya nabiga sal lay slm fajnax laha u iilo adig laftaada yani ma aha laazim ah ee waxay ku xidhan tahay kolba cidda muslimiinta hogaaminaysa nabadgelyada ay soo jeediyeen gaaladu danima ugu jirtaa muslimiinse mise dani iguma jirto hadday dani ugu jirto fajnax lahaw haddayna dani ugu jirin inay nabadgelyadaas qaataan iyo heshiiskaas muslimiintuna markaasi laazim ah saas man kolba waxay ku xidhan tahay maxaa muslimiinta iyo bulshadooda iyo dowladooda maxay maslaxa ugu jirta ma dagaalkaad maslaxa ugu jirtaa waa inuu dagaalamo ma heshiiskaa dagaal ugu jiraa iyo maslaxa ugu jirtaa waa inuu heshiiska galo saas maana fain janaxuu hadday iishaan lisalmi nabadgelyada hadday u iishaan fajnax iilo lahaa nabadgelyada u iilo adigana yeel watawakal cala allahi ilahayna tala saar waxaa laga wadaa heshiiska aad la gashay hadday ku hoos wataan inay kugu siraan ilahay adigu tala saaro gadaalnama waxaa ka soo socota ilahay baa kugu filan oo ku ilaalin marka wixii ay wataan ilaahay baa la socda ilaahay tala saaro heshiiskana gal saasaa leli macana watawakal tala saaro cala allahi alla dushiisaas tala kama saaro maxaa yeelay inahu isagu huwa isaga ayaa asamiicu midka maqalka badan alcaliimu oo cilmiga badan wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dagaan inay ku dagaan hadday rabaan oo heshiiskaa kugu dagaan hadday doonayaan fa ina xasbaka kan kugu filani allahu alla wey huwa isaga alladii midka way ayadaka ku xoojiyey binasrihi hiiladiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey oo waallafa isu dumay bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdooda isu dumay low anfaqta haddaad bixin lahayd nebi maxamedow maa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa ah jamiican xaalu idin yahay waxa dhulka dhexdiisa yaalloo dhan haddaad bixin lahayd si aad qalbiyadooda isugu keento maa allafta maadan isu keenteen oo maada isu dunteen bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdood maadan karteen arrinkaa walaakina allaha allahse allafa isu dumay baynahum dhexdood maxaa yeelay innahu alla casiizun waa midka qaalibka horreeyo oon laga reynin xakiimun oo falsaway alla subxana watacala hadday dhagar wataan oy shirqool wataan oy doonayaan nabadgelyada ay soo jeedinayaan inay kugu khayaamaan ilahay baa kugu filan waxay qalbigoodu qarsanayo iyo waxay soo wataan ilahay baa la socda marka adiga ha ka cabsan intaa rabbi subxaana wa tacaala baa kugu filan asagaana kaaga filan wixii dhibaatay xaggooda kaaga imaanaysa allahaasi waa midkii hadda ka horba ku garab istaagay oo wuxuu kuga- kugu garab istaagay hiiladii uu ku hiiliyey beder buu rabbi ku hiiliyey subxana wa tacala adigoo tabartaada iyo dadkaaguba yar yihiin iyo awoodaadu rabbi ku hiiliyey subxana wa tacala waxaa kaloo uu rabbi kugu hiiliyey oo kugu xoojiyey mu'miniinta dad buu ku raaciyey oo ciidamuu kuu sameeyey oo bulsho dhan iyo qabaa'il dhan baa ilaahay ku raaciyey waa hiilo maxaa yeele haddaad keligaa tahay maxaad qaban karta haddaad keligaa taho dadku ku wada diidaan ma waxbaad qaban kartaa waxma qaban karta mu'miniintanuu ilaahay kugu xoojiyey mu'miniinta dhexdoodiina ilaahay baa qalbigooda isu dumay oo isu keenay qalbigooda waxaa laga wadaa horaan intay jaahiliyadii islaamka ka hor dad qalbigoodu isla jooga ma ahayn dad isneceb bay ahaayeen dad qabiil qabiilay ahaayeen dad koox kooxay ahaayeen dad islaayo oo dhexdooda dagaalla ka dhexeeyaan bay ahaayeen magaalada madiine oo hadda saldhigga ah laba reer oo aws iyo khasraj oo lamida ciidanka ahba nebiga ciidankiisa ah baa macnaha dagaallo taariikhiya oo qodob dheer ay kusoo dhex mareen oo ilaa iyo macnaha waxa weye muddo dhan soo gaadhay marka dadkii quluubtoodu saa u kala fogey ilaahay baa quluubtooda isu keenay oo isu dumay cidaan ilaahay ahayna saa ma samayn karto haddaad waxa dhulkii dushiisa yaallo oo dhan bixin lahayd si aad qulubtooda isugu keento maadan kari karteen hadduusan ilaahay subxana wa tacaala hawshaa wadin adigu maadan awoodi karteen maxaa yeele qulub kala jeedsatay ilaahay baa qalbiyada gacanta ku haya waa kan soo marnay yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi waa nabi soo marnay qulubta ilaahay gacantiisay ku jirtaa subxana wa tacaala hadday isu timaadana ilaahay baa isu keenay hadday kala tagtana cidaan ilaahay loo isu socodin kara ma jiro marka xoolo la helo iyo laaluush la bixiyo iyo dadkoo wax la siiyo iyo qulubta isuguma timaado laakiin qulubta waxaa isu keena ilahay baa isu keena subxana watacala allah isu keenay qulubtooda hama adan awoodeen adigu inaad isu keento wax kastoo samaysa baa le nabiga sal lay slam bulsho adag oo isku tirsan oo isku wada qalbi ah oo isku meel ujeeda oo iskaashanaysa ilahay baa soo saaray adiga awoodtaada maada kusoo saartay nabi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh saas wey macna wain yuriiduu hadday doonaan macnaha isku duubnaanta ciidanka iyo inay isku qalbi yihiin oo isku meel u jeedaan oo quluubtoodu isu duman tahay asaas waxay u tahay libta iyo guusha aad gaadhayso ciidankaagu marka horeba hadduu kala jeedo oo midba wax wato oo dhexdooda cadaawadi taallo oy qabiil qabiil yihiin oo wadda waddan iyo degmo degmo ay u kala socdaan oy afkaar kala rumaysan yihiin ma guul baad helaysa ma helis guul horta wax isku hagaagsan waa inaad la timaado goobta saas wey macna wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dagaan oy heshiiskaa dhexdiisa kugu dagaan hadday doonaan oy kugu gaadaan fa ina xasbaka ka kugu filani allahu alla wey ilahay baa kugu filan oo dhibkooda kaaga filan wey huwa alla alladii midka way ayadaka ku xoojiyey nebiow binasrihi hiiladiisa kugu xoojiyey uu kuu hiiliyey wa bilmu'miniina mu'miniintana uu kugu xoojiyey mu'miniinta uu ku raaciyeyna waa kugu xoojiyey wa allafa wuu isu dumay alla subxaana wa tacala wuu isu geeyey bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdoodu isu geeyey low anfaqta haddaad bixin lahayd maa fi lardi waxa dhulka dhexdiisaa jamiican xaal uu idil yahay maa allafta maadan isu dunteen bayna quluubihim quluubtooda dhexdooda isula dumi jirta ma keri nabigeenu sal lay slam maalintii xunayn oo saxaabada yani ansaar ay wax tirsatay qaabkii haniimada loo qeybiyey waxoogaa wax ka tirsadeen markaasuu nabigu shir gooniya la qaatay sal lay slam wuxuu ku yidhi nabigu sal lay slam yaa macshar alansaar ree ansaareedow sow miyaydaan ahayn kuwa nuunsan oo ilaahay aniga sababtayda idinku hanuuninin oo maydaan ahayn kuwa qaybsan oo aniga darta ilaahay idinkuma midaynin oo maydaan ahayn niman baahan oo gaajaysan oo aniga darta ilaahay wax idinkuma siinin intaa waxay leeyihiin allahu warasuuluhu aman ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad nagu leh marka ujeedadu waxa weye wakuntum mutafariqiina fajamacakum allahu bi dad qaybsan soomaydaan ahayn oo reer reer isu laaya aniga sababtayso ilahay idinkuma midaynina wax idinkagama saarin saas wey macna marka ilaahay baa gallad ku leh addoommadiis xalka keliyeeta ee dadka ka soo saari kara dad walaala ah oo aynan u dhaxaynin teed qabiil iyo teed wadan iyo teed guruub uuna u dhaxayninoo hal qalbi dad wada leh iyo bulsho isku kalsoon waxay ku soo bixi kartaa in ilahay lagu xidhmo subxana watacala ilahay raarlaali geliyo tiisa la raaco markaasuu ilahay qulubtaisu keenaya subxana watacala waa la diiday soomaa xoolo kasta adduunkao dhan hadduu idin gurmado oo xoolo kasta laydin siiyo oo intaasoo shir laydin qabto weligiin laysulokin keeni karo nabi maxamed sida lagu leeyay salawatu rabbi wasalam aleyh ma awooli karti baa laleeyahy maca khuluqiisa iyo dabeecadiisii iyo dadaalkii nabiga sal lay wasalam maca dalika waxa laleeyahy ma keeni karti ilahay waa isu keeno mana isuma keeni karis saas way macana yaa ayuha nabiyu kan nabigow yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kan kugu filani allahu alla wey adiga iyo waman cidda ittabacaku ku raacday oo min almu'miniina mu'miniinta ah adiga allah kugu filan iyo inta ku raacday ee mu'miniinta aba wamamtu waxay ku cadfan tahay kaafta xasbuka ah icraabka la wejirtaan yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kan kugu filan allahu alla wey waman cid kan ku filanna alla wey waman cidna isagaa ku filan ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ah mu'miniinta ku raacdayna ilahay baa ku filan subxana wa tacala tii hore waxay kaga gedisantaha aayatani fa ina xasbaka allahu baa leeyi nebiyow ilahay baa kugu filan isaga keligiibay taaseen sooma tani waxay la dheer tahay filaantaa ilaahay uu kugu filan yahay adiga khaas kuguma ahee mu'miniintana ilahay baa ku filan saas wey macana oo ah arrinkaa ilaahay ciddii tala saaratay inuu ku filan yahay nebiga khaas kuma ayadda dambaa faaidiisa macana yaa ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal yaa ayuha nabiyu nebiyow xarid tirtirsi almu'miniina mu'miniinta tirtirsi oo boorri cala alqitaali dagaalka dushiisa ku tirtirsi ku qalqaali dagaalka in yakun haddii uu ahaado minkum xaggiinna cishruuna hadday ahaadaan in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiinna cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraya haddii xaggiinna laga helo yaqlibuu way raynayaan mi'atayni laba boqol bay ka raynaya wa in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiinna hadday ka ahaadaanoo laga helo mi'atun boqol sabraysa haddii la helona yaqlibuu waxay ka adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu kufriyey maxaa saasay u arrintu tahay biannahum sababtu waxa weye biannahum iyagu qawmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna oo waxba fahmayn dad waxay u dagaalamayaan iyo aakharo iyo mabda tawxiid iyo ilaaha yaqaana ma saas daraaddeed baa looga adkaabay macna nabiga waxa la leeyahy sal lay slam kaalintaada iyo xilka ku saarani waa dadka inaad dagaalka ku boorido waxaynu soo marnay yaa ayuha nabiyu xarid lmuminiina xarid lmuminiina cala lqitaal way tan laakiin suuratu nisa waxaynu kusoo marnay waxaan ujeedaa xarid ilmu'miniina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu saasaan soo marnay marka boor yani adiga xilka ku saaran waxa weeyaan inaad dadka ku boorido yani dagaalka ku boorido taasaa ilahi ku faray subxana wa tacala rasuulkeenu sidaasuu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo saxaabada aad buu u jeclaysin jiray inay dagaalamaan inay ilaahay dartii u jihaadaan maalintii beder oo kale markii inta laysu saftay ciidamadu ay isu diyaar garoobeen rasuulku wuxuu yiri sal lay waslam qumuu ila jannatin carduha asamaawaatu waalardu buu nabi sal lay slam markii laysu safto ciidanku yani isdifaacay oo weerarka inuu qaadan la doonayay buu nabigu wuxuu yiri sal lay waslam waxaad isu taagtaan janno ballarkeedu uu yahay dhulka iyo samaawaadka oo laysku daba xidhay nin saxaabada ka mid oo la dhihi jiray cumayr ibnu xamaam ayaa wuxuu yihi carduha asamaawaatu waalard ma samaawaadka iyo dhulalka iyo la ballarta markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam nacam ha bakin bakin buu i markaasaa nabigu wuxuu yiri sal lay slam maxaad hadalkaa u tiri wuxuu yidhi rajaa an akuuna min ahliha raje aan ka qabo inaan dadkeeda ka mid noqdo jannada dadkeeda baan hadalkaa uhi nabi allow markaasaa nabigu wuxuu yiri sal lay wasalam fa inaka min ahliha jannada dadkeedaad ka mid tahay buu nabi uri sal lay slam ninkii isagaha horay buu u galay dagaalka seeftiis galkeedii buu jabiyey waxoogaa timiroo yani uu watayna intuu la soo baxay buu wuxuu bilaabay inuu cuno ka gaadhsiin waayo wax laba dhowr xabo markuu ka qaatay buu intii kale iska daadiyey markaasaa wuxuu yidhi wallahi lain ana xayiitu xataa aakulahunna inaha laxayaatun tawiila ilaahay baan ku dhaartay intaan dhammaysanayo dhowrkan xabee timirta haddaan sii noolaado waa nolol dheer buu wuxuu tiigsanayaa jannadiibaa halkan u taagan adduunyadan iyo kareedkeeda inuu dhaafuu doonay waa nolol dheer buu yidhi haddayba igu sii jirto intaan timirtan cunahay wuu iska daadiyey dagaalkiibuu galay waa la dilay sidii nebigu ugu bishaareeyey bay noqotay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka nebigu sal alay waslam saasuu dadka ugu boorin jiray dagaalka oo yacni waxa weeyaan kutub dhan baa laga qoraya xadiista nebigu sal alay waslam kusoo aroorto ummadda uu ku boorinayo dagaalka marka ku boorin baa laleeyahy oo dad ku tirtirsi mu'miniinta dagaal ku tirtirsi baa laleeyahy ayib markaa kadib rabbi subxana wa tacala wuxuu bishaaraynayaa mu'miniinta inuu garab taagan yahay oo tiradoodu haba yaraatee inay gaalada ka rin doonaan haddii labaatan idinka mida la helo oo sabran yahay laba boqol bay ka adkaanaya boqol sabraysa haddii laydinka helo adkaysanaysana oon cararayninna kun gaalada ka mida bay ka adkaanaya ninkiiba intee u dhigmaa marka toban buu udhigmaa nin walba nin walba toban buu udhigmaa toban gaal buu iska celi saasay macana ayib yaa ayuha nabiyu nebiow xarid tirtirsi oo boorri almu'miniina mu'miniinta waxaad ku boorrisaa cala alqitaali dagaalka dushiisa in yakun hadduu ahaadoo la helo minkum xaggiinna cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraya yaqlibuu way raynayaanoo way adkaanayaan mi'atayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun haddii ay ahaato oo la helo minkum xaggiinna mi'atun boqol haddii laga helo saabiratu way iyaduna sabraysa yaqlibuu way adkaanayaan alfan kun bay ka adkaanayaan oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay sababtuna waxa weeye biannahum iyagu gaaladu qowmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna waxba fahmayn ilaa ninkii wax fahmaya baa guusha la siiyaa ama ninkii wax fahmaya adkaada wax ma garad saas daraaddeed baa loo jebinaya alaana khafafa allahu cankum waajibku marka aayadda waxaa laga fahmay inay ku waajibisay mu'miniinta haddiiba cadowgoodu uu toban goor ku laban laabmo uusan ka badnayn inaysan cararin toban nin kama carari kartid saas laba labaatan haddaad tihiinna laba boqol kama carari kartaan boqol haddaad tihiinna kun ninoo galaa kama carari kartaan saasay ayaduna xukunka laga faa'idaysa waa ka kiibaa marka la fududaynaya alaana hadda ayuu khafafa fududeeyey allahu alle cankum xaggiinuu idinka fududeeyey oo wacalima wuxuu ogaaday anna fiikum dhexdiinna inay ku sugan yahay anna fiikum dhexdiinna inuu yahay dacfan taagdarri inay taagdarri dhexdiinna tahay buu alla ogaaday ee fa in yakun hadduu yahay minkum xaggiinna mi'atun boqoli hadday tahay xaggiinna haddii laga helo boqol saabiratun oo sabraysa yaqlibu way ka adkaanayaan mi'atayni laba boqol bay ka adkaanayaan wa in yakun haddii ay ahaato oo la helo minkum xaggiinna alfun kun haddii laga helana oo iyaguna sabraya yaqlibu way adkaanayaan alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illah ma awoodiyo xeeladaada maya biidni illahi bay ku adkaanayaan wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabra la jirankooda wey kuwaasuu ilaahay garab siinaya u hilinaya subxana wa tacala aayaddani waxay nasakday aayadda horey nasakday aayadda hore xukunkeeday bedeshay oo aayadda hore waxaa la yidhi ninkii muslim ah toban gaal waa inuu iska celiyo kama carari karti aayadana waxay tidhi ilaahay waa idinka fududeeyo waxaa la ogaaday inay tabardarra idinku jirto inaydaan arrinkaasi idinku adag yahay baa la ogaaday maxaa loo fududeeyey marka waxaa loo fududeeyey bedelkii lagu yidhi toban nin u babacdhig lagu yidhi hadda waxaa lagu leeyahy laba nin un saas laba nin haddii laydinka helo boqol sabraysaay waxay ka adkaanayaan laba boqol haddii kun sabraysa laydinka helana laba kun bay ka adkaanayaan ninkiiba labaa lagu aadiyey marka saas markii horena ninkiiba toban baa ku aadanay haddana ninkiiba labaa lagu aadiyey xukunku saasuu hadda u yaalla xukunkii dambe ee shareecadu ku sugnaatay waka haddaad laba ka cararto aayaddii baad soo geli marka aayaddiinu soo marnan soo sheegnay inay aayaddani khasistay oo ahayd yacni waxa weeye ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ila fi'atin faqad ba'a bigadabin min allah wa ma'waahu jahannam wa bi'sa almasiir aayaddaasaad gelaysaa tirada aad ka cararayso mar haddayna labanlaabkaa ka badnayn hadday labanlaabkaa ka badan tahay markaa waa lagu ruqseeyey oo aayaddani marka waxay qaydaysaa aayaddii hore itlaaqa kusoo arooray saas wey macana alaana hadda ayuu khafafa allahu alla fududeeyey cankum xaggiinu idinka fududeeyey arrinkii cuslaa oo toban nin iska celi ah ayaa falaydinka fududeeyey oo wacalima wuxuu ogaaday alla ana fiikum dhexdiinna inay ku sugan yahay dacfan taagdarri daciifnimo inay idinku jirto oo awood aydaan u haynin aad toban nin iskaga celisaan ninkiiba fain yakun haddii uu yahay oo la helo minkum xaggiinna miatun boqol saabiratun oo sabraysa haddii xaggiinna laga helo yaqlibuu way adkaanayaan miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiinna hadday ka ahaadaan alfun kun oo kun xaggiinna laga helo iyaduna sabraysaa meesha ku jirtee yaqlibuu way adkaanayaan alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illaahi bay ku adkaanayaan ilahay idankiisa subxana watacala wax walba idan ilahay inbuu ku dhiciy wuxuusan ilahay ogolaanay ilan ma dhacayo wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabra la jirankooda wey ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yuhkina fi lardi turiiduuna carada adunya wallahu yuriidu alaakhirata wallahu casiizun xakiim aayadaha waxaa laga hadlay dagaalkii beder waxaa lasoo qabsaday haniimooyin soo saas maa haniimaa la qabsaday ragna waa la laayay waxaa kaloo laga soo qabsaday toddobaatan ninna waa laga soo qabsaday nolol baa lagu qabtay dadkii nolol lagu qabtay waa dagaalkii ugu horreeyey oy muslimiintu gaalo soo qabtaan see loogu talini marka xukunkeeda see ma la layn ma layska sii dayn ma madax furashaa laga qaadan see loogu talin arrinkaasuu nebigu sal lla lay waslam saxaabadiisii kala tashaday saxaabadiisii ayuu kala tashaday wuxuu kala tashaday abubakr sidiiq iyo cumar bnu khataab abubakar wuxuu ku taliyey nebi allow dadkani waa dadkeenu wada dhalanay waa qaraabadii haddii ay daynana berrita inayba iimaan ka qaataan oo islaamnimada qaataan baa suurtagal ah oy islaamka xoog u noqdaan iyo ciidan ta kaleeto xoolaynu u baahannahay oo maanta xoola waa rabnaa saas daraaddeed nimankan dilka intaynu ka baajinno madax furasho aan ka qaadanno xoola keenaan dhacno aan iskala sii dayn iyagiina ha nabad galeen inaguna xoola aynu helno cumarna wuxuu yidhi nebi allow aniga waxay la tahay buui nimankan waa nimankii magaaladii maka kaa soo caydhiyey buui intii la ogeydna ku dhibahayey maantana meeshan kugu soo raadsaday hadday u suuroobi lahaydoy awood kuu heli lahaana mid maya kaaga tageen maanta waxay ila tahay buu nin walba ninkay qaraabada yihiin intaad u dhiibto qoortaa ka jira bu xoolo xoolahaas iyo waxaas anigii ma anfacaye nimankaa la soo qabto hala dhameeyo bu ta kale haddii la sii daayo yaa damaano qaadaya berrita inayna dagaal kale soo gelin soo dagaal labad inay soo raacaan suurtagal ma arrinkaasaa marka nebigu sal ly sl labadaa talo taladii marka waxaa la qumanaatay abubakr sidiiq radi allahu canhu ilaa nebigu sal lay slam kaana raxiiman waa naxariis badnaa oo yani turiduu nebigu jeclaa sal lay slm taasuu qaatay markuu taladaa qaatay taladii cumarna laga tegey bay marka aayadahani soo degeen rabbi wuxu uhi subxana wa tacala maa kaana ma ahaanin linabiyin nebi uma ahaanin an yakuuna inuu ahaado lahu isaga asraa kuwa la soo qafaashay inay u ahaadaan nebi ma habboona xataa yuhqina ilaa uu dilka badiyo fil ardi dhulka dhexdiisa ilaa uu laynta gaalada ku xeel dheeraado turiiduuna waxaad doonaysaan carada dunyaa adduunyada dheefteedaad doonaysaan wallahu allana yuriidu wuxuu doonayaa alaakhirata aakharuu doonaya wallahu allana casiizun waa midka qaalibkaa xakiimun oo xikmadda u saaxiibkaa lawlaa kitaabun kitaab hadduusan jiri lahayn kitaabkaasoo min allahi xagga alle ka yimi kitaabkaasoo sabaqa hormaray hadduusan jiri lahayn lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii waxaa idinku taaban lahaa akhadtum aad qaadateen cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadiimun oo weyn fakuluu cuna marka mima hanimtum waxaad haniimaystateen cuna xalaalan xaal uu xalaal yahay tayiban oo wanaagsan wattaqu llaha allana ka cabsada ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan oo raxiimun oo naxariis badan macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala waxa uu aayaadka ku muujinayaa talada qumani inay ahayd taladii cumar saas mana talada cumar baa qumanay maxaa yeelay waxay ahayd oo isagiiba macnaha taladiisii baa la waafaqay isaga sidii uu arrinta ku yani ku cileeyey bal yaa la leeyahay taasaa fiicnayd inaad qaadataan bal hadal adag oo la leeyahay nebiga sal alla alay wasalam yani loo jeedinaya aayaadku soo jeediyana waxaa la yidhi nebi uma ahaanin umana habboona inuu dad uu qafaasho oo uu qaqabsado oo kaxaysta inuu yeesho ilaa uu dhulka si fiican gaalada ugu laayo ilaa horta gaalada dhaqdhaqaaq ay weydo isdhaqaajin weydo siduu u laynayo inuu hadda bilaabo inuu dad qafaasho uma haboono baa la nebi saas maana ifkhaanka waa la yidha alifkhaan waxaa la yidhahdaa almubaalagatu fi lqatli waljirax in lagu xeel dheeraado laynta iyo dhaawaca iyo nabargaadhsiinta saasa la yidhahda aslu lifkhaanna waxaa la yidhahdaa oo kelimada asalkeedu ay ka timid yani shayga markii dhaqaaq loo diido shaygu markuu qara leeyahay oo adag yahay ma dhaqaaqo shaygu markuu yahay shay shubmaya sida biyaha oo kale wuu shubmaa laakiin markuu yahay shay qara leh oo adag isma dhaqaajiyo waxaa laga wadaa dilkooda iyo layntooda inta lagu xeel dheeraado inay markaa isdhaqaajin waayaan oo meel aynan isdhaqaajin karin ilaa uu gaadhsiiyo markaa kadib hadduu qafaalanayo ha qafaasho laakiin dagaalkii ugu horreeyay inuu qafaalasho bilaabo isagoon si fiicanba wax u laynin nebi uma ahaanin baa laleeyahy maana saas weeyaan waxaad doonaysaan bu rabbi ilahi subxana wa tacaala adduun dheef adduunyaad doonaysa waxoogaa madax furasha iyo xoolodoon baa tihiin allana aakharu idinla rabaayo yani waxa weeye aakharadoon wey allana subxaana wa tacaala midka casiiska oo xakiimka wey kadib baa waxaa la yidhi haddii ayna jiri lahayn kitaab xagga ilaahay ka yimid oo horay um horay maray kitaabkaasi muxuu yihi kitaab horay maray oo xagga ilaahay ka yimid hadduusan jiri lahayn waxan aad qaadateen qafaalkan aad kaxaysateen madax furashada aad ka qaadateen sababteeda cadaab weyn baa idin taaban lahaa burbuhi subxana wa tacala kitaabkaas horreeyey hadduusan jiri lahayn kitaabka horreeyey muxuu yahay waxaad tidhahdaa kitaabka horreeyey waxa weeye looxul maxfuudka waxaa horay ugu yaalay ummaddan in loo xalaalayn doono haniimada laakiin weli markaa ma soo degin xalaalayntii looma sheegin laakiin looxulmaxfuudka waxaa horay loogu qoray ummadda nebi maxamed sal lla lay waslam in haniimadu xalaal u noqon doonto kitaabkaa horay loogu qoray looxulmaxfuudka hadduusan jiri lahayn oo haniimada in laydiin xalaalayn doono ah taasi haddaynan jiri lahayn cadaab xanuun badan baa idin cadaab weyn baa idin taaban lahaa haniimada waxan aad qaadateen asaaradan iyo qafaalkan iyo madax furashada aad ka qaadateen waa laydiin cadaabi lahaa hadduuna horay ilaahay saa u qori lahayn subxana wa tacala lakiin horay baa waxaa u qornayd in haniimada laydin ogolaan doono taasaad ku baxsateen taasaad ku fakateene khatar baad gasheen baa laleeyahy macnaha haddaa marka haniimadii laydin xalaaleeye cuna leh ayadoo xalaal dayib ah cuna ilaahayna ka cabsada rabbiday subxana wa tacala saas way macana marka haniimadu ummadaha kaleo dhan xaaraan bay ka ahayd ummadda nebi maxamed sal lla lay slam besay xalaal u ahayd xadiiska nabigeena sal lay waslam waa ka odhanaya uctiitu khamsan lam yucطahuna axadu min alanbiyaai qabli shan shay baa laysiiyey oo nebi iga horreeyey aan la siinin shantaa waxaa ka mid a wa uxillat liya alhanaa'imu haniimooyinkii baa la ii xalaaleeyey nebiyadii iga horreeyey ummadihii horena xalaal uma ahayn saas way maana marka tan aayaddana lagu xalaaleeyey maa kaana ma ahaanin linabiyi nebi uma ahaanin an yakuuna inuu ahaado lahu isaga maa kaana linabiyin nebi uma ahaaninoo uma haboono wey an yakuuna inuu an yakuuna inay ahaato lahu isaga asraa kuwa lasoo qafaasho lasoo qaqabsaday inay u ahaadaan nebi uma habboona xataa yuskhina ilaa uu dilka badiyo ku xeel dheeraado gaalada layntooda ilaa uu ku xeel dheeraado fil ardi dhulka dhexdiisa turiiduuna waxaad doonaysaan carada dunya adduunyada dheefteedaad doonaysaan wallahu allana yuriidu alaakhirata aakharu allana doonaya wallahu allana casiizun midkii qaaliba weye xakiimun oo xikmad u saaxiiba lawlaa kitaabun kitaab hadduusan jiri lahayn kitaabka waxa la qoray baa la yidhahda yacni qoraal hadduusan jiri lahayn oo min allahi xagga alle ka yimid kaasoo sabaqa hormaray oo horreeyey oo looxu maxfuudka ku qornaa oo in haniimada laydiin xalaalayn doona ah kitaabkaasi iyo qoraalkaa hore hadduusan jiri lahayn lamassakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii akhadtum aad qaadateen oo dadka aad qafaalateen iyo madax furashada aad ka qaadateen fii maa shay dhexdii akhadtum aad qaadateen waxaa idinku taaban lahaa cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadiimun oo weyn laakiin cadaabkaa waxaa idinka baajiyey qoraalkaa horay loox maxfuudka loogu qoray oo in haniimada laydin banayn doonaa saas mana tafaasiir kalena waa jira laakiin kaa aanu ku gaabsan fakuluu cuna min marka mimaa shay xaggii cuna haniimtum aad haniimaysateen wax ka cuna xalaalan xaal uu xalaal yahay kaa aad haniimaysateen tayiban oo wanaagsan xalaal wanaagsan oo alla idiin ogolada iyadoo aad cuna wattaqu llaha allana iska jira maxaa yeeley ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariista wey rabbi subxana wa tacala يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم آيات مركب عينو فايدين رسولك صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادات كيسا قاركوت اجتهادات كيسا قاركوت sidii alla rabay si aan ahayn bay marmarka qaarkood noqon karaan laakiin loo dayn maayo waa la sixi hadday sidii alla rabay si aan ahayn nebigu intuu ijtihaado ay la qumanaato loo dayn maayo waa la sixi meelo badan baynu qur-aanka ugu tegi doonaa tanaa ka mid a oo sidaa aada adiga abubakar guddoonka ku gaadheen ma ahee sidanaa fiicnayd buu leeyahy macnaha yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhahdaa liman cidda qul waxaad tidhahdaa liman cid waxaad ku dhahdaa fii aydiikum gacmihiina ku dhex jira oo min alasraa kuwa lasoo qafaashaya gacmihiina dadka ku dhex jira ee gacanta ku haysaan oo kuwaad soo qafaalateen ah waxaad ku dhahdaa in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyadiina dhexdooda khayran hadduu khayr ku ogyahay yu'tikum wuu idin siinay khayran wax ka khayr badan mimaa ukhida kii laydinka qaaday minkum xaggin wayakfir wuu dhaafi lakum idinka alla wuu idin dhaafi wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey wain yuriiduu hadday doonayaan hadday doonaan nebigu an yani khiyaanataka khayaanadaada inay ku khayaamaan hadday doonaan faqad khaanu llaha ilaahay bay khareen min qablu horaan horay bay ilaahay u khayaameen fa amkana markaasuu alla ku makaniyey amkanaka minhum saasaa laga wada macana faamkana alla wuu ku makaniyo gacantuu kuu geliyey minhum xaggooda wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey xakiimun oo xikmad u saaxiib nebiyow kuwan gacanta aad ku hayseeneed soo qafaalateen aad soo qaqabsateen waxaa la leeyahay waxaad ku dhahdaa hadalka macnaha markii inta guddoonkii uu noqday in madax furasho laga qaato ayaa waxaa la yidhi nin walowba intaasoo xoolaa keen waa lagu sii daynay rag baa marka waxoogaa ka yara cabtayo waxay yidhaahdeen dee xoolahana laga qaadayo waa yaro badan yihi marka waxaa la leeyahay waxaad ku daraadaa nebigu hadduu ilaahay qalbigiina khayr ku ogyahay waxa laydinka qaaday wax ka fiican buu idin siinaya oo muxuu yahay waxa la siinaya waa iimaan iyo islaamnimo waxoogaa xoolaha baa laydinka qaaday laakiin khayrkiina wanaag hadduu alla ku ogyahay waxoogaagan xoolaha wax ka fiican oo diin iyo iimaan iyo khayr ilahay idinku bedelay ama ma ahee xoolaha laydin siiyey xoolo kaloo ka badan buu ilaahay idinku bedelayaa haddii qalbigiina khayr lagu ogyahay oo ficlan kuwii soo islaamay oo ka mida qolyaha maalinkaa lasoo qafaashay madax furashadana lagu sii daayey raggii soo islaamay oo alla qalbigooda khayr uu ku ogaa markay soo islaameen xoolihii laga qaaday xoolo ka fara badan bay islaamka dhexdiisa ka heleen sooma haniimooyinkii islaamku qabsanayay iyo xoolihii lasoo furanayay xoolaha laga qaaday intaasoo goor kuwo ka badan baa la siiyey markay soo islaameen kadib marka taa in laga hadlayana waa suurtagal nabiga sal lay slam adeerkii cabaas ibni cabdilmualib oo kale cabaas rag lasoo qafaashay bu oo nabigu sal lay slam madax furashada ka qaada weliba waxaa sugan in ay ree ansaareed soo jeediyeen nebiyow wiilkan cabaas eenu abtiga u nahay yaan waxba laga qaadin haliska daay nebigu wuxu uhi sal lay wasalam hal dirham ha uga tegina buui hal dirham ha u daynina xooluu leeyahay weliba wuxuu ku yidhi adiga iyo dhowr inay qaraabo ahaayeen ka bixi buui weliba adigu xoolaad leedahay markuu soo islaamay cabaas buu nabiga u yimid sal lay slam nabigoo baxrayn meesha la yhahdo xoola uga yimaadeen buu u yimid maalin markaasuu yihi nebi allow aniga waad og tahay oo madax furashada waa kii layga qaaday hebelna xoolihiisa waa kii maalintii aan bixiyey hebel la bixiyey maanta xoolaha wax iga sii nabigu wuxuu ku yidhi sal lay sl intaad u tagto gurabu intaad kari karto ka qaado faraquu ku urursaday marka mara intuu qaatuu ku guray markaasuu markuu inuu la kaca damcay oo yani waxa wey tunka saarto buu qaadi kari waayey markaasuu nabigu wuxuu ku yii wuxuu yidhi nebi allow raggan meesha jooga nin ka mida amar sii ha ila madax tunka hay saareen wuxuu ku yidhi amar siin maaye adigu qaada buui waayay haddaadan ninna ii amraynin adigu ii saar buui marka aniguna kuu saari maayo wuu qaadi kari waayey marka markuu hinjin kari waayey bu wuxuu ku yidhi waaya qaar iska daadi marka qaar buu iska daadiyey intii yareed usoo hadhu tunka saartay marka nebigu sal alla alay wasalam ilaa intuu ka libdhahayay ninkaas wuu sii fiirinahayay waana muusoonay waa qoslay nebigu sal la alay slam yani siduu bini aadamku xoolaha ugu dadaalhay u jecel yahay buu la yaabay nabigu sal lay sl saas man marka ninkii waxoogaaga laga qaaday maanta waxaa la yidhi xoolaha intaad dhex gasho faraqa buuxso wakaa hinjilla oo qaadila somal marka waad soo gelaysaa adduun iyo aakharaba wax intii laydinka qaaday in idinka fiican oo idin dhaantaa laydin siinaya laakiin waa goorma hadduu qalbigiinna ilaahay khayr ku ogyahay saas man ayb kadib baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nebiyow hadday isku dayaan inay ku khayaabaan khayaanadaada hadday doonayaan oo markaad sii dayso intay ku khayaamaan dagaal kale haddana soo galaan hadday rabaan hadda ka hor bay ilaahay khayaameen beder ka hor ilaahay bay khayaameen gaalnimadii iyo waxay ku kaceen bay ku khayaameen markay khayaanadaa ku kaceenna ilaahay baa kuu soo gacangeliyey taa waxay macnaha muujinaysaa hadday haddana khayaanadii ku noqdaan allihii kuu soo gacangeliyey baa jooga mar labaad bay gacanka soo geli doonaan way macna saas weeyaan markaa ka cabsami khiyaanado yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhahdaa liman cidda fii aydiikum gacmihiina ku dhex jira liman cidda fii aydiikum gacmihiina dhexdooda oo min al sraa kuwa lasoo qafaashay ah kuwa gacmaha aad ku haysaan oo gacantiina aad ku haysaan oo lasoo qafaashay waxaad ku dhahdaa in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyadiina dhexdooda khayran khayr hadduu ku og yahay yu'tikum wuxuu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum idinka laydinka qaaday kii laydinka qaaday wax ka khayr badan baa laydin siin haddii qalbigiina ilahay khayr ku ogyahay subxana wa tacala ayb oo islaamnimo idinla damcaw wayakfir rabbi wuu dhaaf waxaa laydin siinaya waxaaba idin dheer wayakfir wuu dhaafi alle lakum idinkuu idin dembi dhaafi oo khaladkii horay aad u gasheen waa idin dhaafaya wallahu allana kafuurun waa midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariista wey wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka khaa'inidaada hadday wataan faqad khaanuu waxay khayaameen allaha alla ayay khayaameen min qablu horaan gaalnimo iyo kufri ayay ku khayaameen beder ka hor wey fa amkana alla ayaa ku makaniye kuu gacangeliyey minhu xaggood ama fa amkana allaa makansaday minhu xaggooda laba waa la dhihi karaa wallahu allana caliimun waa midkii cilmi badan xakiimun oo xikmadu saaxiibow ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah dadka lasoo qafaashay marka oo lasoo qabsaday akhiiran warkoodu waxaa lagu gebagabeeyey oo shareecadu ay u dhigtay ruuxa mas-uulka ka ah muslimiinta markaa baa xukunkooda go-aanka gaadhaya see loogu talinaya haddii la qumanaato kolba maslaxada muslimiintu uu fiirinaya maxay muslimiinta danta ugu jirtaa maanta hadday la qumanaato inuu laayo oo maslaxada saa loo arko waa la layn haddii ay la qumanaato in madax furasho laga qaato xoolo laga qaatana xoolo inta laga qaataan lasii dayn hadday la qumanaato maxaabiis muslimiinta laga hayo inuu kusoo furtana wuu samayn karaa hadday la qumanaato inuu addoommo ka dhigto la addoonsadona wuu samayn karaa hadday la qumanaato inuu bilaash ku sii daayo iskaba sii daayana wuu heli karaa saas macanaa yacni taladoodu waxay u taallaa oo go-ood guddoon ka gaadhaya go-aan yani imaamka muslimiinta iyo ninka madaxda wuxuuna kolba ku salaynayaa muslimiinta maanta maxay maslaxa ugu jirta saas macanaa taasuu fiirinaya ayib ina aladiina aamanuu halkan waxaa laga gudagalay marka suuradda saaad xusuusantihiinba waxay ku bilaabatay tilmaanta mu'miniinta waxaana lagu khatimaya muminiinta yay isxigaan see laysu xigaa sideedaba ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday wa anfusihim iyo nafyaalkooda fii sabiili llahi jidka alla dhexdiisa iyo waladiina kuwa aawow soo dhaweeyey kuwa aawow dumay oo soo dhaweeyey kuwa oo wanasaruu u hiiliyey ulaa'ika kuwa bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale kuwii xiga wey kuwa kale kuwa kale isxigaan oo isjecel yihiin oo isu xaqleeyihin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin maa lakum idinma sugnaanin min walaayatihim welinimadooda xaggeeda idinkama sugnaanin min shayin waxba idinkama sugnaanin xidhiirkooda waxba kuma lihidin xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan wain istansaruukum hadday hiilimaad idin weydiistaan hadday hiilimaad idin weydiistaan fi diini diinka dhexdiisa inaad ugu hiilisaan hadday idin weydiistaan fa calaykum dushiina waxaa ahaaday annasru hiiladooda waa inaad u hiilisaan marka ilaa calaa qawmin qowm dushiisa mooyaane yacni gaal oo dhan baad uga hiilinaysaan ilaa calaa qowmin qowm dushooda mooyaane oo uga hiilin maysaan qowmkaasoo baynakum dhexdiinna iyo wa baynahum dhexdooda miihaaqun uu yahay ballan la adkeeyey ballan adag gaalo ay idinka dhaxayso kuwa uga hiilin maysaan wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkow dadka iimaanka laga helay kadibna hijrooday oo waddankoodii ay ku dhasheen iyo xoolahoodii ilaahay dartii uga tegey kadibna markay hijroodeen jihaaday oo xoolahoodii iyo naftoodaba ku jihaaday ilaahay dartii iyo jidkiisana u jihaaday kuwaas iyo kuwa qoladaas soo dhoweeyey ee magaaladoodii iyo deegaankoodii ku soo dumay oo u hiiliyo isgarab taagay oo xoog iyo xeeladu waxay lahaayeen iyo xoolaba kala qayb qaatay ka qaybgeliyey kuwaasi labadaa qolo ayagaa is-xiga oo walaalo ah oo isu hiiliya oo xaq isku leh waa kuwe waa muhaajiriintii nebiga maka kala yimid iyo reer madiine oo ansaar ah waaladiina aawow waa reer ansaareed waa labadii qawse qoyse aws iyo khasraj ee islaamku isku taagay wey islaamku macnaha ku xoogeeyey garab istaagay kuwa wey labadaa qolo ayaa walaalo ah oo is-xiga oo is-jecel rasuulkeena sal alay waslam magaalada madiine markuu yimid hawlihii ugu horreeyey uu qabtay waxaa ka mid ahaa in uu muhaajiriintii iyo ansaartii uu isugu xidhay labalabo saas manaa nin kasta oo raggii soo hijrooday ka mid a wuxuu walaal kala dhigay nin raggii dadkii reer madiine ka mid oo ansaari ah markaasuu gurigiisuu ku nool yahay xoolihiisuu la masruuftaa asaguu ku tirsan yahay ilaa laga gaadhsiiyey hadduu midkood dhinto inay isdhaxlayaan oo dhalashada la wada dhashay iyo qaraabtinimada waxaa laga hormariyey in laysku dhaxlo walaalayntii nebigu u walaaleeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ujeeddadu nebigu ka lahaana waxay ahayd inay baaba'do xidhiidhyadii hore ee bulshadu lahaan jirtay xidhiir labaad qaybta saddexaadi waxa weeye waa qolo mu'miniin ah oo aan soo hijroonin markay iimaanka qaateen oo islaameen dhulkoodii kamayna imaanin oo magaalada madiine mayna imaanin leanna imaanshaha magaalada madiine la yimaado waagaa muhimmad gooniya bay lahayd mu'miniintu waxay u baahan yihiin tiray u baahan yihiin oo nebigu wuxuu u baahan yahay inay saxaabadu bataan oo magaaladii difaac bay u baahan tahay oo jihaad iyo dagaalka la qaadayo rag buu u baahan yahay oo xooggaagii baa loo baahan yahay iyo xoolahaagii in la soo hijroodaa laazim ahayd marka marba haddaad islaamto inaad ka soo tagto deegaankaaga iyo dadkaaga ood magaalada madiine nebiga ugu timaado yaa laazim ahayd qolyaha marka laga waayey inay soo hijroodaan oo deegaankoodii iska joogo iska deganaaday hijradii laga waayey kuwaasi wax wilaaya idinkama dhexayso wax yacni isku xidhnaan iyo xidhiidhin iyo isu hiilin idinkama dhexayso allahuma hal mar mooye haddii gaalo ay isqabtaan oy gaalo islaynayaan kadibna ay idinka codsadaan war nooga hiiliya u hiiliya shardi laakiin gaaladaa aada uga hiilinaysaan waa inaysan ahayn gaalo ballan idinka dhexeeyey hadday yihiin gaaladaasi ay islaynayaan gaalo ballan idinka dhexeeyey waad isu daynaysaan ugama hiilinaysaan u fiirso islaamnimada iyo iimaanka idinka dhexeeya waxaa laga xoog badnaysiiyey cahdiga iyo ballanka soo maaritaan cahdiga iyo ballanka ahmiyadu le waxaad ku garan yani soo muminiin ma laakiin waa muminiin hijiradii laga waayo hadday gaalo ballan idinka dhaxayso ay islaayaan gaaladaa ballantoodii baad ilaalinaysaan ugana hiilin maysaan hadday gaalo kaloon ballan idinka dhaxaynin ay yihiinna u hiiliya oo ciidan u dira oo dagaalka la gala saasaa la leeyahy maanaha ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday wa anfusihim iyo nafyaalkooda fii sabiili llahi jidka ilahay ku jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay oo soo dhoweeye kuwa aawow dumay oo soo dhoweeyo magaaladoodii iyo xoolahoodii iyo ku soo dhoweeyey oo wanasaruu hiiliyey nabigay u hiiliyeen iyo muhaajiriintiiba ansaar wey ulaa'ika kuwaasi bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kaley awliya u yihiin yacni ayagaa isxiga wey ayagaa isu xaqnimo leh dadka intiisa kaleo dhan ayagaa iska xiga hiil iyo hooba iyagaa isxiga saas way macnaha ulaa'ika bacduhum awliyaau bacdin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin meeshoodii deegaankoodiiyo dadkoodiiba iska dhex degan yihin mayna soo hijroonin maa lakum idinma sugnaan min walaayatihim hiiladooda iyo jacaylkooda iyo xidhiirintooda xaggeeda idinkama sugnaanin min shayin shayna idinkama sugnaanin waxba ku fali maysaa kuwaas wuxuu leeyahy ibnu kaiir caleyh raxmatullahi waxaa laga wadaa macnaha kuwa aan soo hijroonin axkaamta islaamkuna way ku dul socon oo waa lagu fulin haniimada iyo fayga iyo xoolaha muslimiintu ay qabsadaanna waxba kuma ay lahaa sidaana xadiid nabiga nas ku ah salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka taasaa laga wadaa buu leey xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan oo soo hijroodaan oo magaalada madiina ay usoo hijroodaan waxba kuma laha wey wain istansaruukum wilaayadooda waxba kuma lihidin xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan wain istansaruukum hadday idinka hiilimaad dalbaan oy hiilimaad idin weydiistaan fi diini diinka dhexdiisa hadday idinkaga hiilimaad dalbaan oo idhahaan war noo hiiliya waanisayna gaalaanisaynaay fa calaykum dushiina waxaa ahaaday annasru hiilimaad inaad u hiilisaan baa dushiina ah ayib ma gaaloo dhan baan uga hiilinnaa maya ilaa calaa qawmin qowm dushiisa mooye oodaan uga hiilinin qowmkaasoo baynakum dhexdiinna iyo wa baynahum dhexdooda miithaaqun uu ballan adagya gaalada ballanku idinka dhexeeya iyaga uga hiilin maysaan ballankoodaad ilaalinaysaan way macnaha inaydaan dagaalamin baad ilan ballan ku dhigateen ayib wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arka wey allah subxaana wa tacala wuu idin arkaya halkaa marka dadkaasaa lagu walaaleeyey waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale xigaan ilaa tafcaluu ilaa tafcaluu ilaa tafcaluu haddaydaan samaynin falin hu kaa isaga arrinkaa inaad idinkuna awliye isu tihiin ayaguna awliye isu yihiin haddaydaan falin takun waxaa ahaanaysa fitnatun fitna ayaa ahaan fil ardi dhulka dhexdiisa wa fasaadun iyo fasaad kabiirun oo weyn gaaladuna iyagaa isxiga muhaajiriin iyo ansaar ayagaa isxiga soo lama dhig gaaladuna ayagaa isxiga ayagaa isku mabda ah ayagaa isu hiiliya ayagaa isjecel idinkuna dhinac baatiin iyaguna waa dhinac saas bal ilaahay siduu wax u qaybinaya u fiirsado adigu waxaad xubin ka tahay bulshada aad la mabda'a tahay bulshada islaamka iyo mujtamaca muslimkaa eed isku caqiidada tihiin kaasaad xubin ka tahay iyagaad ku gowracan tahay waxay yihiin baad la tahay xaaladay galaan baad la geli ayaga ayaad isku mid tihiinoo hadday dagaal galaanna waad ku jirtaa hadday nabad qaataanna waad ku jirtaa gaaladuna ayagaa isxigo ayagaa isu heliya ayagaa isjecel idinku dhinac baad ka tihin sidaasuu ilahay xukumay subxana wa tacala haddaad saa yeeli weydaanoo saa arrintaa ay u kala bixi weydo ood isdhex gashaan oo la isdhex dego oo la ysku dhex marnaado oo la kala soocmi waayo hadday taasi dhacdo dhulka fitna ka dhici doonta iyo fasaad weyn buu rabbi yihi subxana wa tacala fasaadka iyo fitnada dhacaysa maxayti fasaadka iyo fitnada dhacaysa waxa weeye hadda arrinkiiba inuu isku dhehmaba gaalkii iyo muslimkii in la kala garan waayo muslimiinta sirtoodii inay banaanka u baxdo caqiidadoodii iyo diintoodii la deganaanta gaalada ay la degan yihiin inay khatar gasho jiritaankoodii iyo qarannimadoodii inay baaba'do diintii islaamka lafteedii in la daliilaysto oo laysku dayo in lagaba takhallusaba intaasoo dhan waxay ka dhalan kartaa gaaladiiyo idinkii inaad isdhex deganaateen inaan kala socnayn oo ka mu'minkaa iyo ka gaalkaa labadaba adiga xidhiirkooda aada wado ood iskaga dhex nilan tihiin oydaan dareenba ka qabinba iyo wax dhibaba u arkinba gaalka in lala dog taasi markay dhacdo waa fitnada iyo fasaadka taago fasaad weyn iyo fitna dhulka ka dhici buu rabbi leeyahy subxana wa tacala ilaahay baa xaqaa'iqda arrimaha og walaalayaalo tan maanta ina haysata wey tan maanta ina haysata wey damiirkiisii iyo ruuxu iimaankiisiiba inuusan waxbaba u arkinba inuu gaalo la dego oo dhulkooda dego oo uu la noolaado oo uu la saaxiibo oo wax la wadaago oo sirta la wadaago oo iyagu u taliyaanoo tala wadaag uu la yeeshaay fitnadii ilahay ka talimay wata saas man waxba ma noqonayno marka wax aan noqonayno iyo waxaynu nahay toona ma jiro marka dad daba dhilifa oo gaalo uun daba yaalla oo iyaga u shaqeeya oo lagu shaqaysto oo lagu dalaysto baynu noqonayno fasaadka ka weyne xaggee ka imaanaya marka diintii yaa u hiilin yaa wax u qaban yaa macnaha waxa wey ummadda cizigeedii iyo sharafteedii ka shaqayn ilan gaaladii baa la wada dhex galay fitnada rabbi subxaana wa tacala uu leeyahay way dhici wata maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa nabigeenu siduu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni xadiidka saxiixa ee uu soo saaray alimaam abu daawuud iyo keyrkii min xadiid samurata bni jundub nabigu wuxu uhi sal lay waslam man jaamaca almushrika wa sakana macahu fainahu miluhu bu nabi uri sal lay slam ninkii gaalka la kulma oo la dega oo la noolaaday isagoo kale weyaan bu nabi uri sal lay slam isaga oo kale wey waxba kagama gedis soo maartaan marka way baynu dhibannahay oo gaalada adduunkii o dhan bayna haysatee laakiin haddana waa inaynu dareensanaano cunsurka agaale lala deganaado khatarta uu leeyahay iyo fasaadka ku jira waa inaan dareensanaano isla markaa haddana aan ku talagalno sidii bulsho islaama oo madax bannaan oo goonideeda u degan oo caqiidadeeda iyo mabda'eeda la madax bannaan sidaan u samayn lahay ma jariime iyo dembi baa inaanu ku dadaallo madaayada bulshada islaamkana diinteeda iyo caqiidadeeda iyo akhlaaqdeeda loo xifdiyo taas way midda laynagula talinayo macnaha marka saa la yeelaa laleeyahay waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacd jecel yihiin oy isu hiiliyaan ilaa tafcaluuh gaal oo dhan adigu isku xaabqaan kan galba jooga iyo ka bari jooga iyo koonfur iyo waqooyi midka jooga isku xabqaan qadiyad islaam hadday timaado iyagaa walaala ah waxa miiska saarani mar hadday tahay rid muslimiinta khusaysa gaal waa isku mawqif waxba riwaayadan yaan laynoo dhigin riwaayaddan yaan laynoo dhigin ruush baa kasoo horjeeda iyo china kasoo horjeesatay iyo faransiis baa diiday iyo waraasi waa riwaayad ka bax waxaas xaqiiqada meesha taallaayo waxa weeyaan gaal waa isku mawqif waxan kadaatana waa wax lagugu maaweelinaya ata la midkaa ee caqligaabka ah baa riwaayadan loo dhigayaa beenbeenta laakiin xaqiiqada waxa weeye iyo murtida biyo kama dhibcaankii gaal waa isku mawqif rabbi baa noo sheegay subxana wa tacala ilahay soo addoommadiisa ma yaqaan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir maadaa rabbi addoommadiisa ka yaqaan adiga ku haya gaalo yani waxaway qaar ina jecel baa jiro wax inoo qabanahayo inoo kaalmaynaya ilahay baa kaa yaqaana subxana wa tacala allah abuurtay isagii baana saa noogu sheegay macana waa inaan saa u baahan wladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdu ilaa tafcaluuhu haddaydaan falin oydaan saa yeelin takun waxaa ahaanaysa fitnatun baa filardi dhulka dhexdiisa ahaanay wa fasaadun iyo fasaad kabiirun oo weyn baa dhulka ka dhacaya waa kan maanta dhacay wey macna wladiina aamanuu kuwa rumeeyey alle oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili lahi jidka ilahay ku jihaaday iyo wladiina kuwa aawow soo dhoweeyey nasaruu u hiliyey ulaaika kuwaasi hum iyaga unbaa almu'minuuna ah muminiinta dhabti waa iyaga xaqan xaqnimo xaq ahaan ayagaa mu'miniin u ah lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan oo jannada rabbiga subxana wa tacala tanna waxa weeye ragga muhaajiriinta iyo walaalahoodii reer ansaareed ee soo dhoweeyey labadaa qolo ayaa mu'miniinta dhabta waa iyaga rabbiri subxana wa tacala waa markhaati kac ilahay agtiisa aakhara waxay ku leeyihin dembaaf risqi wanaagsan oo janno adaabnadana way leeyihin waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiililahi jidka ilahay ku jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay oo kuwaa soo dhoweeyey oo wanasaruu u hiliyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almu'minuuna mu'miniinta ah dadka iimaanka xaqan xaqnimo dhab ahaan dadka mu'miniinta u ah waa iyaga lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan aayado fara badan ayuu ilaahay ku ammaanaa subxaana wa tacaala muhaajiriin iyo ansaar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه في سورة التوبة ينوي ما دون إن شاء الله تعالى إلى دور سورة ضبر بكو أمان سبحانه وتعالى مهاجرين إيا أنصار معايا لي والرقي لي قودة إيا حوله هذا دين الإسلام كو إسكو تكتب أمان بمدينين dadka kale ammaananee kooxda saddexaysaa waa dadka rabbi ku tilmaamay waaladiina ittabacuuhum biixsaan jidkoodii dadka maray ee iyaga raacay qolada saddexaad waa qolada saddexdaa qolo waxaan ka ahayn ilaahay kuma tirin muminiinta saas man saddexdaa qolo baa muminiinta loo qaybiyey mana wladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu markaa kadib kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajahaduu jihaaday macakum la jirankiina fa ulaa'ika kuwaasi minkum idinkay idinka mid yihiin wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibkaa bacduhum qaarkood awlaa kuwa habbooni badan waya bibacdin qaarka kaley u habbooni badan yihiin oy xigaan fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa dhexdood dhexdiisa ina allaha alle bikulli shayin wax walba caliimun kii cilmiula wey kii cilmi badan oo ogaansho badan wey tani waxa weeye muhaajiriin iyo ansaar wey muhaajiriin iyo ansaar mu'miniin ka dambaysay baa jirta kuwii ka dambeeyey baa lagaga hadlaya waxaa la yidhi idinka gadaashiina kuwii iimaanka la yimid oo hijrooday oo jihaaday idinka idinka mid macnaha waxa weeyaan muhaajiriin waxay ahaayeen intaan madiine la furanin waxaan ujeeda intaan maka la furanin intaan maka la furanin ka hor bay hijradu socoto hijradii kadib iyo ansaar kadib intuu nebigu noolaa mu'miniin badan baa dib kasoo kasoo hanuunay haddana dagaaladii dambe wax ka galay kuwaasi idinka idinka mid yihin bu rabbi subxana wa tacala kadib baa waxa layidhi soomaynaan soo sheegin waxaa laysku dhaxli jiray yacni walaalaysiintii nebigu uu dadka walaaleeyey waa laysku dhexli jiray waxaa kaloo laysku dhexli jaahiliyadii oo iyana jiri jirtay iyo sadrulislaam labada ruux hadday bahwadaag yeeshaan maalan nin baa qabiil u imaanaya nin qabiilkaa ka mid a buu bahwadaag la noqonaya waxaa la leeyaha waan isdhaxalnaa magtaan isla bixinaa saana waa la isku dhexli jiray nasab iyo dhalashana waa la isku dhexli jiray islaamkuna wuxuu keenay bilowgiisii dadkii nebigu walaaleeyeyna sidaana waa la isku dhexli jiray intii oo dhan baa la bedelo waxaa la yidhi mas'alada dhaxalka ku saabsan waa qaraabtinimo iyo xagga isxigidda qaraabtinimada baa iyada lagu dhisaya intii kale maya yani bahwadaagtii meesha waa laga saara walaalayntii nebigu uu walaaleeyey dhaxalkii la isku dhexleeyeyna waa la naskho waa la bedelay waataan soo marnay maxaa soo hadhay wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah dadka qaraabtinimadu ka dhaxayso kuwa ayaa isxiga oo isu xaqnimo leh ilahay kitaabkiisa dhexdooda iyagaa xagga dhaxalka isu xaq leh oo iyagaa isdhaxlay labadii kale meesha waa laga saaray macnaha waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu kadib yani kuwaa hore kadib kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajahaduu jihaaday macakum la jirankiina fa ulaa'ika kuwaasi minkum idinkain ka mid yihiin wa ulul arcaami kuwa qaraabtinimada u saaxiibkaa bacduhum qaarkood awlaa kuwa habbooni badan weeye bibacdin qaarka kaley ku haboonaansha badan yihiin oy u xaqnimo leeyihiin fii kitaabillahi kitaabka ilahay dhexdiisa ilahay xukunkiisa dhexdiisa qaraabadu ayada ayaa isu xaq leh xagga dhaxalka maxaa yeele ina allaha alle bikulli shayin wax walba caliimun midkii cilmi u lewey caliimun midkii u cilmi badanoo ogaansho badan wey rabbi subxana wa tacala bara'atun min allahi warasuulih ila aladiina caahadtum min almushrikiin fasixuu fi lardi arbacata ashhurin waclamuu anakum hayru mucjizi illah wan allaha muqzi lkafiriin suuratu tawba ayaa meeshan ka bilaabanaysa suuratu tawba waxay caan ku tahay suurad bisinla maaha waa suuradda keliya qur-aanka aan bisin lahayn sababta ay bisinka u yeelan weyday baa laga dooday oo la isweydiiyey waxaa ku soo arooray abu daawuud iyo tirmidi sunankooda xadiis cusmaan ibnu cafaan la weydiinayo oo la leeyahay baraa'a maxaad uga tagtay bisidkeeda oo uu leeyahay nebigu sal ly slam suuratu lanfaal oo taan hadda soo marnay ah waxay ka mid ahayd qur-aankii soo degay hijrada kadib qur-aankii ugu horreyba ka mid aha maxaa beder bay kusoo degtay beder kadib bay kusoo degtay suuraddan suuratu tawbaana gadaal bay ka soo degtay oo sanadkii sagaalaad bay soo degtay laakiin labada suuradood isku mawduuc bay ka hadlayaan isku arrin bay ka hadlayaan oo dagaalkay ka hadlayaan marka waxaa yani aan u aragnay buu yidhi maadaama ay isku mawduuc yihiin inay hal suurad isla yihiin ay hal suurad isla yihiin saas daraaddeed baan bisinka uga tagnay laakiin xadiiska sidaa tilmaamaya waxaan u sheegay inaad ogaataan inuusan sugnayn waa xadiis daciif tirmidi iyo abu daawuud hama soo saareen lakin ma sugna waa xadiis daciif ayib taasi waa mid waxaa kaleeto la yidhaahdaa oo culimada selafka qaar ka mida ka soo aroortay suuraddan waxaa bisinkeeda looga tegey suuraddani waxay ku bilaabanaysaa ballantii ka baxa iyo dagaalama waxaa ahayd carabtu bisinka waxay ku bilowdaa markii ballan la guntayo ama nabadgelyo la gelayo laakiin xaalado dagaal iyo xaalado ballanta ka baxa ah iyo xaalado noocaasoo kale taa bisin laguma bilaabo taa in looga tegay iyadana waa suurtagal suuraddu inay suuradda hore ka tirsanta isku suuradla waaba suurtagal siyaabo kaleetana waa la sheegaa almuhim waxa weeye suuraddu bisin male suurad madax banaan haddii laga dhigo suurad bisinlama saas way macnaha sidaasayna saxaabadu ridwaanullahi calayhim kaga soo aroortay salafkuna saasay ku wada qaateen saasay macnaha wax way ku tahay waxay soo degtay saan horeyba u sheegnay suurat lbara ama tawba waxay soo degtay sanadkii sagaalaad ee hijrada nabiga sal lay waslam markuu nebigu kasoo laabtay dagaalkii tabuuk yay qaarkeed soo degtay oo dhexda kusoo jira qaarna wuxuu soo degay nebigu sal lay waslam aadidii tabuuk aadayaba way soo degtay qaarna tabuug kadib bay soo degtay sanadkii sagaaladu bay ayaddu suuraddu soo degtay macnaha waxay ka hadlaysaa dagaalkii tabuug dagaalka caanka ah iyay ka hadli doonta waxay caan ku tahay suuraddani dagaalka axkaamtiisana way ka hadli waxaa kalooy ka hadlaysaa munaafiqiinta nimanka la yidhahda koox aan gaalni gaalo ah laakiin muslimiinta ku dhex jira aada khatar u ah aan soo baranayn oo tilmaamahooda qaar ka mid a ayay suuraddani ku xeel dheeraanaysa wa minhum waxaa ka mid a waxaa ka mida waxaa ka mida waxaa ka mida baa laleey inay farta ku fiiqdo tidhahdo waa hebel unbaa u hadhay siday tilmaamahooda u caddaysay suuraddu marka nimankaana si fiican bay u faahfaahin doonta rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku bilaabay bara'atun min allahi wa rasuulihi bara'atun haadihi midani baraa'atun waa beri ahaansho beri noqosho wey oo min allahi xagga alle ka ahaaday wa rasuulihi iyo rasuulka xaggiisa ka socday ila aladiina kuwii xaggii xaggooda u ahaaday caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina gaalada ah fasiixuu socda marka fil ardi dhulka dhexdiisa socda gaaladiyey arbacata ashhurin afar bilood socda afar bilood dhulka dhexdiisa socda waclamuu waxaadna ogaataan annakum idinku hayru mucjizillah alla kuwa caajis gelinaya kayrkood inaad tihiin inaydaan ilaahay caajis gelinaynuna ka fakanayninna ogaada wa ana allaha allana mukhzi lkaafiriina gaalada inuu hoojinayo ogaada gaaladoo inuu balaayo iyo wacdaro raacin doono taana ogaado la socda laley baraa'atun min allah macnaheedu waxa weeye aayad suuradda qaybaheeda hore nabiga siaad usooday sal lay slam markuu kasoo laabtay dagaalkii tabuuk sanadkii sagaalaad waxaa diyaar noqday markaasi xajka wakhtigiisii baa soo galay sanadkaas nabigu ma xajiyin sal lay slam ma xajiyin laakiin wuxuu muslimiinta xajiyeysa madax uga dhigay oo muslimiinta sanadkaa xaji siiyey abubakr sidiiq radi allahu canhu nabigu isagu wuu hadhay magaalada madiinu ku hadhay abubakar buu nabigu marka wuxuu usii dhiibay aayadahan sanadkaa sagaalaad baa nabigu ogeysiis in la bixiyo xajka markii laysugu tago maalinka tobnaad oo acmaasha xajka intooda badan la qabanayo yowma alxaji alakbar ah maalintaa in iclaan la bixiyo ogeysiis la bixiyo suuradan baraa ama tawba aayadaheeda hore iyo qaybteeda hore in lagu dul akriyo dadka xajka isugu yimid gaal iyo islaamba sanadka waa laysugu tegay in lagu dul akriyo suuradan qaybteeda hore oo maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa ballantii nabiga lagula jiro gaalada qaar ka mida ay kula jireen bay aayaddu ka hadlaysa yaa ballantoodii weli u loo daynayaa yaa ballantoodii la jabinayaa yaa ballantoodii la xadaynaya oo wakti loo samaynaya arrimahaasay ka hadlaysaa gaalada meesha isugu timid baa sanadkaa ogeysiis la siinaya macna waxaa kaloo ogeysiiskaa ka mid a nebigu abubakar uu usii dhiibay sanadkan wixii ka dambeeya gaal dambe soo xajin maayo ku talagala taana la laabta ilan waa la qabsaday dhulkii sanadkan kadib gaal xajka ma imaanayo baydka ilaahay iyo kacbadana ruux qaawanay sanadkan wixii ka dambeeya dhawaafi maayo ilan qaawanaan bay ugu dhawaafi jireen waxaa kaloo ogeysiiska ka mid ahaa naf aan iimaan lahayn jannada geli mayso taana la tagaa layidhi ogeysiiska abubakar baa loo sii dhiyey marka abubakar markii uu dhaqaaqoo dhexda kusii jiro ayaa nebigu wuxuu ka daba diray cali bn abi taalib radi allahu canhu malakul jibriil baa u yimid nabiga wuxuu yidhi cali dirbur maxaa yeelay caadatan carabta waxaa caado ka ahayd dhexdooda ninku markuu ballan uu xidhayo ama ballan hore jabinayo oo jirtay ka baxayo waa inuu isagii yimaado ama nin qaraabadiisii iyo eheladiisii oo matalaya waa inuu yimaado saa unbaa looga dhagaysan karaa ilaan dadkani dad dawlad bartay maaha dawlad iyo nin ka socdiyo ma yaqaanaan waa reebaadiye qabaa'il bay yaqaanaan saas daraaddeed nin nebi maxamed qaraabadiisaa waa inuu meesha tago oo uu bixiyo ogeysiiska cali buu marka nabigu diray sal lay waslam cali baa marka tegey abubakar buu dhexda ku gaadhay meeshii bay wada tageen rag badan baa ogeysiiska ka qayb qaatay markii meesha la tegey laakiin waxaa mas-uul u ahaa cali bn abi aalib xajka muslimiinta waxaa mas-uul u ahaa abubakr sidiiq laakiin arrintan ogeysiinta si gooniya waxaa loogu xilsaaray cali bin abi aalib buu nabigu u xilsaaray sal lay waslam rag kooxo marka abu hureyra ka mid yahay oo cali ka mid yahay yaa ogeysiiska bixinay gaaladiiyo fadhi meeshii mino degan ayaa deegaamadooda loogu tegaya oo guryahooda loogu tegaya oo meelahay degan yihiin loogu tegaya waxaa la leeyahay sidaas ogaada ku talagala sanadkan wixii ka dambeeya saas waa arrinka noqon doonaa hogaamanana la siinaya marka waxyaabihii marka ogeysiiska lagu bixinayay waxaa ka mid a aayadahan hadda inoo soo socdo oo suuraddu ku bilaabanayso waxaa lagu bilaabay tani waa beri noqosho ilaahay iyo rasuulkiisa ka timid kuwii ballantu idinka dhaxaysayna u socota waa la beriba ilahay rasuulkiisu idinka yimi dhulka waxaad ku socotaan afar bilood dhexdood iska socda idinkoon waxba laydin yeelay afartaa bilood wixii ka dambeeyana ku talagala in laydinla dagaalamayo waa ogeysiis weyn maalinkii ugu weynaa baa la bixinaya saas way macnaha afartaa bilood waxay ka bilaabanaysaa maalinta tobnaad ee bisha dilxija waxay ku eg tahay maalinta tobnaad ee bisha rabiicu thaani afar bilood saasay ku simantay marka dad dadkii yani xidhiirka markaa nabigu la lahaa sal ly slam gaaladii dhowr qaybood wey qaybi ballan bay nabiga la lahaayeen sal la jireen heshiis inaan la dagaalamin ah heshiiskaasina afar bilood wuu ka badnaa qaarna heshiis aan muddo lahayn bayba ku jireen qaarna heshiis afar bilood ka yar bay kula jireen intoodaabaa waxaa laysugu keenay heshiiskii wuxuu uun soconayaa afar bilood oo soo socota afartaa bilood wixii ka dambeeya idinkuna ha igu tashanina anna idinku tashan maayo soo war cadna fambid ilayhim calaa sawa waa inuu warku caddaamo oo aan dadka sirin oo la khayaamin oo loo caddeeyo ninkii lala dagaalamayo ninkii heshiis lagula jiro saas wey macna bara'atun baa marka lagu bilaabay bara'atun hal qolaa laga soo reebi doonaa iyaga heshiiskooda loo daynaya ilaa intuu ka dhammaanayo waa qolade waa qolada heshiis wakti leh nebigu kula jiray heshiiskoodiina ilaaliyey heshiis wakti leh oo afar bilood ka badan baa lagula jiray wakti go-an leh maalan sanad laba sano heshiiskoodiina mayna jabinin oo wax khalada mayna ku kicin kuwa aayadda soo socotaa tilmaami doonto kuwa heshiiskoodu intuu ka dhammaanayo u ilaaliyaa la odhan doonaa laakiin aayaddan iyay ka hadlaysaa afarta bilood yaa iska leh qolo aan heshiis wakti lahayn lagula jiray qolo heshiis afar bilood ka yar lagula jiray qolo afar bilood heshiiskoodu uu ahaa saddexdaa qolaa la isugu soo ururiyey afar bilood baad jaanis haysataa dhulka tabashleey waa ka macna bara'atun haadihi midani bara'atun beri ahaansho wey oo min allahi alla xaggiisa ka ahaaday iyo warasuuluhu rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday ila aladiina kuwii xaggoodana u ahaaday oo gaadhaya caahadtum aad la ballanteen ood la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada kuwaasay beri ahashuhu gaadhayaayo ballantiinii kuma jirno allihi rasuulkiisa saas idin leeyahay ee fasiixuu socdo marka fil ardi dhulka dhexdiisa socdo gaaladiyay arbacata ashhurin afar bilood oo soo socota maanta oo ogeysiiska la bixinayana ka bilaabata afartaa bilood dhulka tabashleeyo iska socda laydin layn maayo saas wey macnaha waclamuu waxaadna ogaataan annakum idinku hayru mucjizillah alle kuwa caajis gelinaya khayrkood inaad tihiin yacni ilaahay kuwa aan ka fakanaynin inaad tihiinna ogaada haddaad gaalnimada kusii madax adeegtaan wa ana allaha allana mukhzi lkaafiriina gaalada mid hoojinaya inuu yahay oo guuldarro dhigay waadaanun min allah waadaanun weeye kani tii horay ku xidhantay bara'atun bay ku xidhantay waadaanun weeye kani ogeysiis oo min allahi xagga alla ka ahaaday wa rasuuli iyo rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday ila annaasi dadka xaggoodana u ahaaday yowma alxaji maalinta xajkiisiibaa maalinta yani xajka maalinkiisii baa la ogeysiinaya ogeysiisatu wuxuu dhacayaa yowma alxaji xajka maalinkiisa alakbari ee ugu weynaa xajka ugu weyn maalinkiisa maalinkaasaa ogeysiiskaasi la bixinaya maxaa lagu bixinayaa mogeysiiska ana allaha fi ana allaha alle beriun inuu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta inuu beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna beriun isaguna inuu beri ka yahay ilaahay iyo rasuulkiisu inay gaalada beri ka yihiin iyo ballantooda saasaa ogeysiiska lagu bixinaya fain tubtum gaalay haddaad soo noqotaan ood gaalnimada ka soo noqotaan fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeedsataanna faaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjiziillah alla kuwa caajis gelaya kayrkii inaad tihiin ilahay ka fakan maysaan wabashir u bishaaray nebiyo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo xanuujiya ogeysiiskii waka maalinta la bixinayana waa yowma alxaji alakbar yaa yuu ka socdaa ogeysiisku allah iyo rasuulkiisu ka socda yaa ogeysiiskaa la siinaya oo u khuseeyaa dadka meesha isugu yimid ee xajka yimid ee gaalada maalintee baa la jeedinayaa yowma alxaji alakbar baa la jeedinaya yowma alxaji alakbar waa maalintee sida loo badan yahay axaadiista saxiixa nabigeenna kana ay tilmaamayso yowmu alxaji alakbar waa maalinta tobnaad ee bisha dilxija maalinta ciiddaa wey ciidda aynu naqaano ciidda carafa maalinteedaas wey maalinkaa wey xaji alabarna waxaa loogu magacaabay acmaasha xajka inteeda badan maalinkaasa la gutaa maalinta la guta wey maana marka maalinkaasaa ogeysiiska la bixinaya dadkii maalinkaa minay isugu yimaadeen kacbadaa la joogaa eriyadaasay degan yihiin dhulkaasaa ogeysiiska lagu gaadhsiinaya marka rag baa loo kala diraya ilan meesha yani idaacadna ma taalo mikrofoonno dadka wax lagu gaadhsiiyana ma jiraan rag baa la kala dirayaayo dadka mid walba meeshoodaa loogu tegaya qabiil kasta markaasaa loo sheegaya macna sidaas weyaan wa adaanun weeye ogeysiis oo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo warasuuli rasuulkiisa xaggiisu ka ahaaday ilannaasi dadka xaggooda u ahaaday dadka oo dhan wey mana dadka oo dhan kooxda laga soo reebi doono mooye gaaladoo dhan baa ogeysiisku u dhacaya yowma alxaji xajka maalinkiisii baa ogeysiiska la bixinaya alakbari ee ugu weynaa oo maalinka yowma naxri maalinta xoolaha la qalayo maalinta tobnaada fahuwa ana allaha alle waa ka ogeysiisku ana allaha alle beriiun inuu yahay baa ogeysiiska lagu bixinayaa midka beri ah min almushrikiina gaalada beri buu ka yahay beri buu ka yahay macnaha kuma jiro beri baan ka ahay waan ka fogeeyey waan kuma jiro wey macnaha warasuulu rasuulkiisuna beriiun minhum isaguna beri buu ka yahay rasuulkiisuna beri buu ka yahay oo wax ballantood ah oo markaa laga bilaabo uu u xidhani ma jiro waa laga baxay wey macnaha fain tubtum haddaad noqotaan gaalay oy gaalnimada ka soo noqotaan iyo shirkiga fa huwa kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeedsataan ood gaalnimadii kusii madax adeegtaanna faaclamuu ogaada annakum idinku hayru mucjizi illah alla kuwa caajis gelinaya inaydaan ahayn alla kuwa caajis gelinaya hayrkood inaad tihiin ogaada oo ilahay ma caajis gelin karta wey macnaha wabashir u bishaaray aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo xanuujiyay waxaynu nidhi hal qolaa lasoo reebay oo iyaga ballantoodii siday ahayd loogu ilaalinaya waa kuwan ila aladiina kuwii mooye xagga hore ka cabiyay kas yaa lagu xidhaya gaal oo dhan iyo dadkoo dhan ilaahay iyo rasuulkiisu beribay ka yihiin ballantoodii waa ka baxeen ila aladiina kuwii mooye caahadtum aada la ballantanteen oo aada la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada uma markaad la heshiiseen kadibna lam yanqusuukum aan idinka nusqaaminin shay a waxba aan idinka nusqaamin ballantii wax ku saabsan aan dhimin ee sideedii u ilaaliyey oo lam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinana axadan aan u hiilinin axad idinka idin maaganna aan u hiilinin oon garab istaagin fa atimuu dhammaystira ilayhim iyaga xaggooda cahdahum heshiiskoodii iyo ballantoodii u dhammaystira ilaa muddatihim muddadoodii intii laga gaadhayo maxaa yeeley ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay almuttaqiina kuwa isjiro oo ballanka jebintiisa iska jira kuwaasuu ilahay jecelyahy subxana wa tacala kuwani waxa weeye waa hal qolo waa qolada nebiga iyo iyaga ballantu ka dhexaysa heshiisku ka dhexeeyey heshiiskaasina wakti buu lahaa wakti go-an buu lahaa waktiga uu leeyahayna afar bilood waa ka badan yahay qoladaas waxaa la yidhi iyaga heshiiskooda uu ilaaliyay shardi baa lagu xidho waxaa la yidhi waa inaysan ballantii wax ka dhimin qolo id aada ishaysaanna aynan idinka hiilininoo aynan garab istaagin haddii saa laga helo kuwa iyagaa ilaa muddadoodii laga gaadhayo ballanta u oofiya hala dagaalamina hana jabinina ballantooda ilaaliya ilaa allahuma xaggooda inay yani ka yimaado iyagu ballanta jabiyaan mooye ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen ood la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada uma kadibna lam yanqusuukum aan idinka nusqaaminin oon idinka dhimin shay-an waxba aan idinka dhimin oo cahdiga ballantiia ballanka qodobadiisii iyo heshiiska bunuudiisii wax ka mida mayna dhimin sidii loo heshiiyey bay u ilaalinayaan macnaha oo walam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinna axadan cidna aan idinka hiilinin cidna aan garab istaagin oo cid idinla dagaalamaysana aan soo garab istaagin oo hiillo aan u samaynin fa atimuu dhammaystira ilayhim ayaga xaggooda cahdahum ballankooda u dhammaystira ilaa muddatihim muddadoodii intii laga gaadhay hadday sanad ahayd hadday laba sana ahayd muddadii aad isku ogeydeen ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa isjira oo ballanka jabintiisa iska jira faida nsalakha alashhuru lxurum afar bilood gaalay socda soo laba dhig afartaa bilood hadday dhammaato maxaa lagu sameeya marka afartaa bilood kadib xaalku see noqonaya waata faidaa goortii insalakha ay siibtaan alashhuru bilihii alxurumu ee dagaalku xaaraamta ahaa bilihii dagaalka laydiin diiday inaad la dagaalantaan hadday siibmaan oy dhammaadaan faqtuluu dila oo laaya almushrikiina gaalada xaysu meel alla meeshii wajadtumuuhum aad ka heshaan wakhuduuhum qabta qabta oo qafaasha waxsuruuhum kooba cidhiidhi geliya oo meel kasta u gala waxsuruuhum kooba oo dhufaysiyada macnaha waxa weye isweer kaga qabta waqcuduu fadhiista lahum iyaga waxaad u fadhiisataan kulla marsadin afartaa bilood haddii ay siibmaan maxaa laga wadaa insilaaha waa kaan soo marnayo kelimatu salakha waa kaan soo marna waxa la yidhi haragga siibitaankiisa markii zamanka loo isticmaalayana waa tegitaanka iyo dhammaanshaha wey afartaa bilood hadday dhammaadaan ashhurul xurumka sida xooga badani waxaa laga wadaa afartii biloodeed hadda soo marnay ee dagaalka la yidhi joojiya mu'miniintiiyo gaalada u kaadiya la yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waa afartaa bilood ashhurul xurumna waxaa loogu magacaabay waa afar bilood oo ilaahay dagaalka joojiyey dagaalka xaaraameeyey joojiya la yidhi sidaasaa xoog badan tafsiir kalea jira laakiin waa laga xoog badan yahay saas macnaa kaa aynu iskaga daysan hadday afartaa bilood dhammaadaan gaalada laaya meel alla meeshaad ka heshaan taa waxaa laga soo reebayaa haddii kuwa xaramka jooga xaramka iyada si gooniyaa loo soo reebo saas mana gaalada laaya meelaad ka hesheen qabta baa la yidhi oo qafaasha kooba baa la yidhi oo hareereeya oo dhinacyaha ka mara u fadhiista meel kasta oo suryina u fadhiista meel kasta u fadhiista yani ta hore waxa weeyaan yani xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruhum marna idinku raadsada hadday idinsoo raadsadaanna si fiican uga noolaada saasaa laga wada macna marsadka waxaa la yidhahdaa makaanu cimilgal baa la dhahaa meesha laysugu gabado wey meel malka ah meel malka ah malkas mataqaanaan waa meesha macnaha yani meel cidhiiri ah oo ama xooluhu maraan ama dadku maraan oo ninka aad rabto aad isleedahay kolley iyo kolley halkan wuu soo mari doonaa markaad u gasho baa marsad la yidhahda saas maanaa meel uu soo maro oo aad ku taqaano halkaasaad ugu gabanaysa irsaadka taasaa la yidhahda cimil bay dhahan ama yani gabasho meel kasta oo laysugu cimilo galo oo loo galo u galo u fadhiista dhulka ku cidhiiriya oo yay dhaqdhaqaaqa u diida oo waxaad laysaan iyo wax cidhiiri gala ha noqdeen ilaa ay soo islaamaan hadday gaalnimadii ka noqdaan marka oy salaadii toosiyaan sakadana bixiyaan hadda maxaad ku maagaysaan marka idinkoo kaley noqdaan markaa faraha ka qaado jidkooda ka wareega oo dhibaa gaadsiinina maxaa yeele ilahay waa midka dambi dhaafo hor naxariista wey macnaha sidaas weeyaan aayadda waa aayadda loo yaqaano aayatu sayf baa loo yaqaana haddaad maqashaan aayatu sayf baa nasakday aad bay qur-aanka ugu badan aayatu sayf waata aayadda tiri gaalada meel walba ugu galaan waata hal midun baa lagu dayn karaa in laga helo sifaatkaa toobadkeenka xadiidkii nabiga inaad garanaysaa sal lay slam uu dhihi jiray xadiis cabdullahi bni cumar bukhari muslim ay soo saareen umirtu an uqaatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zaka waa intan aayaddu sheegto tawxiidka hadday qiraan oo salaada ay la yimaadaan oo zakada la yimaadaan waxaa ilo imaan doonta aayadda soo socotana fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaaladiin marka soma maxaad ku maagaysaan oo ku dilaysaan marka ilaahi subxaana wa tacaala addoonkiisa waa u dhaafo khalad horuu galay gaal buu ahaan jiray horay buu wax u laayey laba laba laba looma dabagelay ma soo noqdood gaalnimadii ma ka soo baxay bis fahalluu sabiilahum faidaa goortii insalakha ay siimaan alashhuru bilaha alxurumu oo xirmada leh bilaha xurmada leh matan waa bilaha dagaalka la xaaraameeyey afarta ee hadda lasoo sheegay hadday siimaan oy dhammaadaan faqtuluu laaya almushrikiina gaalada xayu meeshii wajadtumuuhu aad ka heshaanba meel alla meeshaad ku heshaanba wakhuduuhum qabta oo qafaasha waxsuruuhum kooba oo hareereeya cidhiidhi geliya waqcuduu fadhiista lahum iyaga kulla marsadin makaanu cimilgal kulligii makaanu gaadmo meel laysku gaado oo dhan u gala fa intaabuu hadday noqdaan oy ka noqdaan gaalnimada oo wa aqaamuu salaata salaada ay toosiyaan ay noqdaan gaalnimada shahaadada la yimaadaan way manaa ilan gaalnimada waxaa lagaga soo noqdaa ina shahaada la martamo in yani la tawxiidsado oo waaqaamuu salaata salaada ay toosiyaan wa aatawu zakata zakada ay bixiyaan fakhalluu banneeya sabiilahum jidkooda banneeya oo dilka ka daaya ilaynta maxaa yeel in allaha alla hafuurun midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariis wain axadun haddii ruux wain axadun haddii ruux oo min almushrikiina gaalada ka midi istajaaraka nabadgelye hadduu ku weydiisto faajirhu nabadgeli xataa yasmaca ilaa uu maqlo kalaam allahi ilahay hadalkiisa uu ka maqlo uma kadibna abliqhu waxaad gaadhsiisaa ma'manahu meeshuu ammaanka ku helayo meeshuu ku ammaangelayo gaadhsii dalika kaasi sababtu waxa weye biannahum iyagu qowmun qowmeye laa yaclamuuna oon waxba ogeyn haddii gaalada dagaalka aada isku haysaan nebi maxamedow qaar ka mida ay ku yidhaahdaan annagu waxaan rabnaa waxba maanaa maqalba waxaan rabnaa bal qur'aankanaan akhriyaysa inaanu dhagaysano jaanis inaanu helno kuwa noocaas oo kaleeta waxaa la yidhi nabadgelye si ha kuu yimaadeen qur-aankii ha dhegaysteen markay dhegaystaan kadib waa inaad ku sintood gaadhsiiso meeshay ku aamin noqonayeen saas maana oo maxaa loo yeelay meeshaan waxaynu ka garanaynaa diinta islaamku dadka halalaayo un maaha war dadka iska dila un maaha ninkani muxuu rabaa inuu hanuunuu rabaa oo macnaha waxa weeye diinta dhegaysto diinta inaad dhegaysataa soo rabtaa soo maa ahlan wasahla weliba waxaa la yidhi ilaa uu meeshiisii uu ku nabadgelayay ku noqdo xilku idinku idin saaraya celiya booskiisii ku celiya meeshiisii ku celiya markuu dhagaysto oo diinta dhagaysta did oo hadalka ilahi dhagaysto subxana wa tacala maxaasaa loo yeelaya wax ma garanayaan dadkan dadkan in badan oo ka mida qaarna madax adayg baahayo intay wax fahmeen bay iska dagaalamayaan waa macangegiin kuwaas kuwana waa jaahiliin oo inay wax dhagaystaan ubay baran oo hadday wax maqlaan oo khayrka maqlaan way qaadan idinkana ujeedadiinnu waxa weeyaan inaad addoommada hanuunisaane qasadka weyn iyo ujeedadu maaha hala baabi'iyo dadka saas wey macnaa ujeedadu waa dadku diinta ha qaateen saas wey macnaa ayib wain axadun haddii ruux wain istajaaraka hadduu yani nabadgelyo ku weydiista iyo badbaado axadun ruux oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ihi hadduu badbaado ku weydiista iyo nabadgeliyo istajaaraka uu ku weydiisto saas wey macnaa ishtiqaal wey faajirhu badbaadi oo nabadgeliyo sii xataa yasmaca ilaa uu dhagaysto kalaamallahi ilahay hadalkiisa ilaa uu dhagaysto oo qur-aanka maqlo uma kadibna markuu dhagaysto abliqhu gaadhsii ma'manahu meeshuu ku aamin noqon lahaa meeshuu ammaan ku helayo hadday deegaankiisii tahay iyo hadday meel kale tahayba gaadhsii baa nabiga sal lay slm dalika kaas bianahum sababku waxa weye anahum iyagu qowmun qowm inay yihiin laa yaclamuuna oo waxba garanayn kayfa yakunu lilmushrikiina cahadun cinda allah halkani waxa weeye ballanta u jara soo lama dhin sababta ballanta loogu jarayo maxay tahay kayfa sideebuu yakuunu u ahaanaya lilmushrikiina mushrikiinta seebuu ugu ahaanaya axadun ballan iyo heshiis cinda allahi ilahay agtiisa iyo wa cinda rasuuli rasuulkiisa agtiisa gaaladu seebay ballani ugu oolaysaa ila aladiina kuwii mooye aahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masaajidka agtiisa kuwaad kula ballanteen mooye masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa fama staqaamuu inta ay toosnaanayaan lakum idinka idin toosnaanayaan oy ballanta ilaalinayaan fastaqiimuu toosnaada lahum iyaga u toosnaada maxaa yeele ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa cabsada ayuu jecelaya kayfa sidee baad ballan ugu haynaysaan waa lasii wadaa kayfa seebuu ballan agtiinna ay ugu ooliyood gaalada ballan ugula jiraysaan walxaal in yadharuu hadday reeyaan calaykum dushiinna idinka reeyaan laa yarqubuu aynan ilaalinaynin fiikum idinka dhexdiinna ilan wax dhalasha walaa dimmatan iyo ballantoona ayna idiin ilaalinayn yurduunakum way idin raaligelinayaan biafwaahikum afafyaalkooda idinku raaligelinayaan afka baarkiisa wata'baa waxaana diidaysa quluubuhum qalbiyadooduna waa diidantahay raaligelinta wa aktaruhum intooda badanna faasiquuna way kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay waxaa la leeyahay seebaad gaalada ballan ugu haynaysaan mushrikiin ilaahay la dagaalamay haddana ballan u hayo heshiis kula jira say ku dhici kartaa arrinkaasi waa arrin qalafsan wey arrinkaasi arrin qalafsan wey maanaa ayagoo waxaa ku kacay inaad haddana ballan iyo heshiis kula jirtaan maya hal qolaa laga soo reebo kuwa aad masaajidka xurmada leh agtiisa kula ballanteen mooye oo kuwee wey waa qolyihii ree maka qolyihii ree maka oo masaajidka xaramka a deganaa kuwa iyaga ballantaad la gasheen ayaga maadaama xaramkii ay degan yihiin ha ka bixin laakiin gaal kalaan ballan u haynayaa maya su-aal baa meeshaa imaanayso waxaynu yihi suuraddu waxay soo degtay sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaadna magaalada maka waxaa la haystay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh reer quraysheed ma jirin waxay leeyihiin waxaa laga wadaa sanadka sideedaad markuu nebigu maka qabsaday qaar baa ka cararay reer makaa rag odayaashoodii ka mid a yaa carar ku maqan kuwaasaa loo jeeda marka kuwaa iyaga ballanta u ilaaliya oo intay ballantii yani ballantii la soo sheegay ta way leeyihiin inta hadday jaaniska ka faa'idaysayaan oo soo noqonayaan intay kuwaasi idiin toosnaanayaan u toosnaada ama aayaddu waaba caam oo waxaa laga wadaa gaalad haddii ay xaramka degan yihiin ballanta ay idinla galaan iyaga ilahay maxaa xaramka lagu dagaalami maayo macne see baad ballan ugu haynaysaan kuwa iyaguba hadday idinka reeyaan oo awood idiin helaan dhexdiinna qaraabtinimo iyo dhalashana idiin ilaalin maayaan cahdi iyo ballanna idiin ilaalin maayaan afkay idinku raaligelinayaan qalbigooduna waa diidan yahay rabbi subxana wa tacala balu fiirsada billahi calayk hadduu kaa reeyo gaal oo awood kuu helo tabardarrana kugu arko maalinka aad dhulka taaladoon waxba iska celin karaynin waan wada dhalanay ma yaqaano waan wada dhalanay ma garanayo waxaa kaloo uusan garanaynin ballan baa inaga dhexaysayna ma yaqaano luqadaasi luqadiisi maaha mar hadduu awood kuu helo afka way idinka raaligelinayaan oo waxaad ku qanacdaan bay afka ka leeyihin way sheegayaan laakiin qalbigoodaa diidan bu rabbi ilahi subxana wa tacala afka waxay ka leeyihin yacni waxaa jirta wada noolaasho adduunku ha wada noolaado dimuqraadiyaa jirta yacni waxaa jira maaragtay golaha amnigaa jira yacni waxa mujtamacu dawli baa jira xuquuqda dadka waa in la ilaaliyo islaamnimo annagu idinkuma socono diinta islaamka waa diin nabadgeliyo laakiin kuwa meeshaan aanu cagsanayna adduunka kharibahaya oon afku macaana gurmad baanu idiin samaynayna dawlad baanu idiin dhisaynaa waa kanoo waxa weye dadkii gaajaysnaa baanu wax siinaynaa yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum rabbi subxana wa tacala qalbigooda waxa ku jira haddaad ogaan lahaydeen waad yaabi lahaydeen qulubtooda waxaasoo dhan waa diidanta laakiin idinkaa intaas laydinku raaligelinaya bu rabbi ilahi subxana wa tacala marka sidaas dad noocaasoo marna idiin turaynin hadday jaanis idinka helaan see ballan ugu dhiganaysa oo heshiis ugu ilaalinaysa ka bax baa lale heshiiskooda saas way macana maxaa yeele awood buu leeyahy markaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh iyo ciidankiisu asagaa marka gacanta sare leh laba mid inaad soo islaamtaan oo diinta soo gashaan yaa imaa inaad jize iyo gibir bixisaan labadaa kama dhexayso nuunuuma taalo adaa awoodna marka sooma laakiin hadday dantu kugu kalifto heshiis ka maarmi weyda heshiis waad geli karta haddaad maslaxa u aragta wy macana kayfa sidee buu yakuunu u ahaanaya lilmushrikiina gaalada see buu ugu ahaanaya cahdun heshiis iyo ballan cinda allahi ilahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa ilan ballanta rasuulku galay waa ballan alla subxaana wa tacala ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masaajidka agtiisa aad kula ballanteen alxaraami ee xurmada leh ila nabigu ballantii xudaybiya waa kii la galay quraysh fama staqaamuu inta ay toosan yihiin lakum idinka idiin toosan yihiin fastaqiimuu toosnaada lahu iyaga u toosnaada intay ballanta kuwaas idiin u ilaaliya xugum gooniy leeyihin ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa isjiro oo ballanta jebinteeda iska jiro iska ilaaliya kayfa sidee xagga hora hadalkiina soo maray baa ku jira kayfa sidee ay kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasulih baa meesha ku jira kayfa sideebuu ballan ilaahay iyo rasuulkiisa agtooda gaalada ballan seebay ugu yeelanayaan oo ballan ugu oolanyahay wlxaal in yadharuu seebaad ballan ugu haynaysaan wlxaal in yadharuukum hadday idinka reeyaan calaykum dushiina idinka qaalib noqdaan laa yarqubuuna aynan ilaalinaynin fiikum dhexdiinna ilan wax dhalasha ah war waynu wada dhalanay iyo qaraabaynu nahay ku ilaalin maayo waana saas ka aad hooya idin wada dhashay hadduu gaal yahay awoodna kuu heli karo diinna aad isaga hortimaadaan wuu ku khaarijin bal taa ku talagala qabiil baynu nahay iyo hala wada duula iyo hala wada noolaada iyo war jira maaha kaas gaaladu ay soo tababaraysa waddamadooda hadda geysatay ee kiniisaduhu soo tababarayaan maalintuu awood ku helo hooyaa ina wada dhashay ma yaqaan mas'alada qalbiga gasho mas'alatu lmabaadi baa bini aadamka xukunta laakiin mas'alada dhalashadu waa mas'ale farciga ilan idinma ilaalinaya wax dhalasho ah walaa dimmatan iyo cahdi iyo ballantoona idin ilaalmaayo waa markay awood idin helaan ayb yurduunakum way idin raaligelinayaan biafwaahihim afafiyaalkooda idinku raaligelinayaan afka hadal macaanood ku qanacdaan bay ka leeyihiin wa ta'daa waxaana diidaysa hadalkaasi quluubum qalbiyadooduna waa diidaysa qalbiga wax ka gedisan baa ku jira wa akaruhum intooda badanna faasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay wey hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi saxbi waslm